bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal raafaylaha ka dhowaada ah warka hiraanuma idaacadda raadiyaha baydhabo singhaayta qodobada warkaananku doorkan weliba ku mid ahaa kiisaska cudurka koronaha oo sii kordhahay iyo wasaaradda caafimaadka oora ku saartii hay-adda hooyada ikraan tahliil oo sheegtay in gabarhtiye iyo kuma qanta gacantinisa qarax lilafirsi ciidamo ku tirsan amisom iyo weliba khasaaro ku dhaladay laamaha amniga soomaaliya oo gacanta ka dhigay hilibka waraabaha iyo qofka ganacsadaaya musharax daahir geele oo ra-isul wasaarihii hore kula hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo soomaaliya iyo cumaan oo kuwa hadlayay arrimo muhiim e hiraafeel dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaacidda taariikhdan weliba ka beegantaa sadiida bili sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun iyo labaatii kowda intaasay weli ahaayeen qodobada hiraabtan warkaana kodoor kulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal ka bilownay xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ku mid ah musharaxiinta markaasiti fadahatin markaas sanadkana reedankanagadan kuraasta golaha shacabka taalla oo deegaan doorashadiisna ee koonfur galbeed weliba uuse ku hadlay doorashadiisaas oo kalena horumarada magaalada baydhabo suubyahayd
waa xilli habeen ah saacaduna waa tobankii iyo qadar soddon daqiiqo ah waxaa bartamaha magaalada baydhabo kula kulmay idriis cabdi dhakhtar oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo weliba baarlamaanka afrika waana xubin ka mid ah guddiga beeraha labada baarlamaan waa kan federaalka soomaaliya iyo kan afrika xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ah musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadna loogu jecel yahay deegaankiisa ayaa iiga sheekeeyey saddexda bilood ee uu joogay magaalada baydhabo waxyaabaha cajiibka uu ku arkay iyo horumarada ay samaynayso magaalada baydhabo janaayi horta aadaan ugu faraxsanahay magaalada baydhabo saddex bilood aan joogay waa magaalo nabadeed waay qabow fiican hadda socdo roobaa da-ay xilli maxaa ladahay toban daqiiqa ka hor ayuu roobkii feeray marka aadaan ugu faraxsanahay maanta afaridoodka aan joogo oo baydhabo ah aan si nabad ah aan gurigay ugu socdo waxaan ka imaaday arbi balasa markaan idinka halkaa idinkala kulmay oo runtii aad iyo aad magaalada baydhabo waa magaalo oo runtii nabadeed waay wax dhiba kama taagna waxaan u joogaa saddexdan bilood in aan doorashadeydii aan rabay inaan maxaa lalahay mar labaad aan xildhibaan noqdo ayaan u joogaa saddex bilood aan joogay haddana waxaan sugaynaa toddobaadyada hadda soo socda waxaa bilaabmaya maxaa lalahay doorashadii xildhibaanada aqalka hoose anna waxaan rabaa inaan maxaa lalahay bulshadeydii iyo deegaan doorashadeydii waakaa xafiiskayga halkaan uu ku aadan yahay xafiiska aan fadhiisto oo hadda aan ka soo kacay xafiis aan ku leeyahay afridoodka bulshada dhan waa u furan yahay maalintii dad badan aan ku qaabilaa markaan waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay nabadgelyada baydhabo ka jirto waa meel aan ku dayasho mudan waa haddii loo fiiriyo soomaaliya waxaan rabnaa in doorashadii mar dhow ay ka bilaabato magaalada baydhabo markaan waxaan rabnaa dadka wax soo dooranaya waa qof walba qabiilkiisa ayuu wuxuu doorasho dadban waaye qof walba qabiilkiisa maaragtay ayuu wuxuu ka raadinoyaa maxaan lahay suu kursigii u heli lahaa waxaan rabaa dadka markaan oo soo bixi doono xildhibaanada cusuba oo soo socda oo imaan doona qofkaad dooranaysaan waa inuu ahaada qof ummadda maxaa la wax u taraya dalka iyo diinta oo diintiisa la fiiriyaa waxqabadkiisa la fiiriyaa waa aragnay xildhibaano la iska soo doortay oo qabiil ahaan loo soo doortay ummadooda ugu dambeysay maalintii la doortay marka waxaa la rabaa bulshadaadii aad ka soo jeedid inaad wax u qabatid mustaqbalka
wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya weliba faahfaahin ku biiday kiisaskii inka dambeeyay ee cudurka koronaha welibana wasaaraddaee sheegtay in kiisaskiiyo sii kordhahayaan tirada afartii siyeedkii saac inka dambeeyay ee lakabaari covid toban sagaal guud ahaan wadanka lama kun saddex boqol labaatan shan oo laka helay boqol lixdii afar xaaladood somalilan toddobaati siyeed toddobaati sade puntland konton iyo sagaal banaadir labaati toddoba koonfur galbeed hal jubbaland afar so waliba magaal ku ah boqol lixdii afarta kaali koob iyo toban sagaal sagaalii kow walibana bilaan ku ah toddobaati sade bogsishan waliba waa toddobaatii kow dhimasho waliba waa toban shan banaadir toban kow somaliland sade puntland e tirada guud ee lakaali koob iyo toban sagaal guud ahaan wadanka waliba waa toban todoba kun lix boqol iyo soddon bogsida guudna waliba waa sideed kun lix boqol iyo afar dhimashada guudna waliba waa sagaal boqol sagaaliyo lama qaali maxmuud guhaad oo ee aada dhali ikraan tahliil faarax waliba gaashaankan darurtay in gabartiye iyo dilan ururka al-shabaab warka dilka ikraan oo ku tirsnaatay hay-adda sirdoonka soomaaliya waliba la kashaacayay warbaahinta dowladda kaas oo tilmaamiyay in ururka al-shabaab iyo afduudeen gabartaas kureedniyo dilan iyo omarkaasiti lankadarnawal faahfaahin dheeri ee habhaato aada qaali hooyo qaali welibay sheegtay in aada in hay-adda sirdoonka qaranka nisa markaasiti kuraasugaas warkaasiti iyo omarkaasiti mas-uulinyoka en gabartiya lawaaysiiya welibay ka adkaysayd in lahadiya injarna warwarcad ee omarkaas qeexow xaalka gabartiya geeri iyo weliba nolol toonaa xalay fiidkii ahayti markii hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa ayay sheegtay in ikraan tahliil iyo afdoodaan al-shabaab islamarkaan iyo dilan qarax lala fiirsaday ciidamo ku tirsan amisom iyo khasaaro ku dhaladay qaraxan oo haay miinada nooca dhowlkuli ku duugow iyo weliba ciidamo ku tirsan haburudi ee kumid ee amisom waliba laka firstay in deegaanka buurane oo kiyaala intan dhexayta degmooyinka mahadaay iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe goobjoogayaal waliba ayuu sheegaynaa in qaraxa lala beegsadi ciidamada burundi xiliyaha ku baheen saldhigyo ka leyn deegaanka buurane islamarkaana qaraxa kureediyo ciidamadiiyo furan rasaas fara badan taaseyti oo wal khasaare aan ku dirin dad shacab e al-shabaab waliba ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa walibana warar laka daawacay baraha internetka ee taageero al-shabaab la geshaayay in qaraxa saytiyo ka dileen lama ku tirsanga ciidamada burundi walowyo jarna dad madax bannaan oo xaqiijiyay korwarkaas saraakiilla ciidamada burundi ee ka howlgalow gobolka shabeellaha dhexe weliba ku hadlan qaraxa sayti walibana inta badan qaraxyada la firsayay xiliyada iyo ka darareen intan dhexayta degmooyinka mahadaay iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe laamaha amniga degmada qaryoole oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose weliba howlgaliyo suubyan gacantaha ka dhikana shakhsiyaad hilibka waraabaha ka dhex gada jiray gudaha suuqa degmadaas si qarsoodi ah iyo markaas ka dhex qariyay hilibka xoolaha saraakiil ku tirsan ciidamada ammaanka degmada qaryooley weliba bandhigana hilibka waraabaha iyo weliba shaqsiga ganacsiday oo ku mid ah dadka ku nool degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose tali ku-xigeenka ciidanka amniga degmada qoryooley ibraahim hadaafow weliba sheegay in waraabaha banaanka magaalada laaka ugaarsaday kureedna markaasaytii lahageli gudaha magaalada habahaato ciidamada ammaanka iyo hooganka jaran in hilibka markaas markaaqaadan kabaanka degmada qoryooley ee la gada jaray gudoomiyaha degmada qaryooley sayid cali ibraahim xasan waliba ciidamada ammaanka ka bogaaday si marwalbay onka jiraan ilaalinta amniga iyo badqabka shacabka walibana shacabka ka dalbaday inuu la shaqeyn ciidamada amniga dadweynada ku nool degmada qaryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyo saacadolaha dhaafi eedan hadal haya hilibka waraabaha oo la gadaay kabaanka degmada iyo markaas shakooyin muujiyay musharax madaxweynaha soomaaliya daahir maxmuud geele oo kulamo ku saabsan oo lala sheegay lawaaldhadi doorashooyinka la xiriira lawaaldhadi magaalada muqdisho wareerwasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon kulunka iyo weliba lamaada mas-uul iyo aan kuwada hadalena marxaladihii shal duunayti ee dalkaha mari xaaladda haddee ku suganya iyo muhiimadii lata in si wada jir een iskukaalada mustaqbalka la wajhow iyo markaas hormuudka in garaadleyda soomaaliyeed weliba saraan sarafeed oo ka ankasaday ra-wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon oo ah oday soomaaliyeed oo rugcadaa'e oo qaranka hanshaqeey weliba nuushaye kulug miradhal eh oo guulaha ka dhammaadiyay erey musharax daahir geelle maalin wada dhaafi weliba musharaxiin kumid ayay daahir geelle weliba magaalada muqdisho iyo kuwadana kulamo lagu ka hadlaya caqabadaha weli haysta doorashooyinka soomaaliya meel dhegeystayaal warkii raabishin kudhugunsahayta waliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba iskaashiga caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxmuud weliba khadka teleefoonka kala xiriiray dhigshay sandalada cumaan sayid bader binu xamaad iyo markaasiyta kuwad hadlaya arrimo muhiim ee lamaada mas-uul weliba iyo kuwad hadlana xiriirka adag ee lamageesoodka ee lamada dal ee walaalo ee ku dhexeeya weliba xaaladihin ka dambeeyay arrimaha gobolka weliba kan caalamiga ee lamaada wasiir weliba saasoo kale iyo isla fiiriyana siyaabaha lanxoog jikora iskaashiga weliba iskuduwowka howlaha lifadow ee kusuntum dan wadaagga soomaaliya iyo weliba cumaan dowladda cumaan oo kumid ee dowladaha carbeed iyo xiriir siyaasadii mbilerenle soomaaliya welibana dalasho markaas kusugan soomaaliya fara badan hanesati oo markaas meele walka baradahaya warka dhegeystayaal ishinkudhugunsaashan idaacadda raadiha baydhown war kalsooni farsameeyey intan iyo kudhonya